أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل وأنها معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل قال الشيخ رحمه الله تعالى وإما تقديرا وإما تقديرا وحكعت فيهي إما تحقيقا إما أن يكون العدل cadligu inuu ahaado taxqiiqan wa imaa an yakuuna cadligu inuu ahaado taqdiiran ay muqadaran mid la qadaray wuxuu sheekhu u qeybiyey raximahu llahu tacaala cadligii laba qaybood taxqiiqi iyo taqdiiri cadliga taxqiiqiga ah waa midkii casharkeennii shalay aanu ku soo qaadanay cadliga taqdiiriga ah ayuu rabaa sheekhu halkan inuu axkaamtiisii uu ka guda galo cadliga marka taqdiiriga ah maxaa la yidhaha taqdiiri muxuu yahay wuxuu kugu dabdiyey sheekhu bian laa yadulla daliilun waa inuusan wax daliila ku tusin gayru manci sarfi oo maalayansrifnimada aan ahayn calaa wujuudi alcadli cadli inuu ka jiro fi dalika alism isimkaas inuu cadli ku jiro wax daliiloo ku tusinaya ma lahan ilaa maalayansarifnimada maahan saasuu kugu tacriifiyey sheekh walam yakun fiihi isimka dhexdiisana uusan ahayn ila alcalamiyatu calamnimo maahane wax kale oo ku jirana male marka maxay sameeyeen qadaruu waxay ku qadareen fiihi isimkaas alcadla cadligay isaga qadareen xifdan xafdin darteedoo liqaacidatihim qaacidadooda ay ka xafidayaan can ilinkhiraami burid qaacidadu inay burto ayay ka xafidayaan wuxuu ku yidhi sheekhu cadligan taqdiiriga ah waxaa la yidhaahaa waa cadli ereygan inuu cadli ku jiro oo meel kale laga soo leexiyey wax daliiloo ku tusinaya ma jiraan ilaa xugumka maalayansarifnimada inaad fiiriso maahan tusaale ahaan markaan soo qaadanno ereygan cumar waxay sheegaan culimmada naxwuhu ereygani inuu ku jiro cadli laga soo leexiyey caamir caamir inuu asalkiisu ahaa loona soo leexiyey cumar maxaa u daliila markii la yidhi culimmada naxwaha inuu ereygani markii hore ahaan jiray caamir ka bacdina uu cumar ku yimid maxaa u deliila markii la weydiiyey culimmada naxwaha wax deliila way u heli waayeen culimmadu wax deliila oo tusinaya in ereygan cadli ku jiro way u waayeen markii deliil la waayey ayaa culimmada naxwuhu waxay yidhaaheen qaacidadii maalayansarifku si aysan u burburin aanu isaga qadarnoon dhahno caamiru ka yimid qaacidadii si aysan u burburin aan dhahno ereygan cadli waa leeyahoo caamiru ka yimid halkan marka waxaanu ka fahamnay isim kasta ee calam ah oo meel gaar ku ah kuna socdo wasanka fucal inuu faacil ka yimid sida cumar oo ka yimid caamir inaan xaqiiqo loo hayn laakiin uu yahay qaacidadii maalayansarifka si loo ilaaliyo in laysaga maleeyey laysaga qadaray oo la yidhi wuxuu ka yimid caamir aan isaga qadarnay haddii aan sidaa la dhihi lahayn oo la dhihi lahayn halaysaga maleeyo halaysaga qadaro inuu caamir ka yimid cumar waxaa burburi lahaa qaacidadii maala yansarif leanna waxaanu aragnay ereygan cumar iyagoo carabtii ay ula dhaqmayaan sidii maala yansarifkii waxaana ka helnay hal cillo oo ah calamnimo bis haddaanan cadligan ku kabin oo malada ah haddaanan ku kabin cadligan malada ah maxaa imanaya in la yidhaaho maala yansarif ereygu wuxuu ku noqon karaa caalamnimo bis taasina qaacidadiiaa naga burayso waxaa ka dhalanaya inaan idhaaho ereygu maala yansarif wuxuu ku noqon karaa caalamnimo bis dee hal cillona ma jirto ereygu maala yansarif uu ku noqdo ilaa waxaa ka jirtay alifu ta'niif iyo siiqatu muntaha aljumuuc marka waxaa la yidhi habkii naxwuhu iyo qaacidadii naxwuhu ku socotay inkhiraam ha laga ilaaliyo iyo burbur iyo baaba sidaas awgeed aanu niraaho erey kasta ee calam ah oo fucal ku socda wuxuu ka yimid faacil aan isaga malayno isaga qadarno maxay u bixiyeen marka alcadlu taqdiiriy dhaheen alcadlu ataqdiiri cadligii laysaga qadaray waimaa taqdiiran qadarid inuu cadligu noqdo wadaalika kaalaclaami calamyaalkii oo kale allatii aclaamtaasoo calaa wasni fucala fucal miisaankiisa ahaatay wuxuu ku yidhi waa calam kasta oo sargooyada fucal ku socda calam kasta oo fucal ku socda fucal maxaa loola jeedaa waa inuu xarafka ugu horeeyana uu ka godan yahay xarafka ku xigana uu ka kor dhigan yahay wixii nidaamkaa ku socdoo dhan waxaan leenahay waxaa ku jira cadli taqdiiri maxaa ka mid a wadaalika ka cumara wa zufara wa zuxala wa jumaxa wa qusac wa qusham wa jusham wa mudar wa cusam wa muja wa dulaf wa hubal wa bulaq wa quham wa hucal wamaa ashbaha dalik wixii habkaa ku yimaadoo dhan uun la daba kac nidaamkaa wixii ku yimaado kulli waxaad leedahay waa cadli taqdiiri ah wuxuu ku yihi sheekhu wadaalika ka cumara cumar oo kale wa zufara zufar oo kale zufarku waa calamun cala alimaam abi khaalid zufar min hudaylin alkuufiy saaxibi abi xaniifata maata raximahu اllahu tacaala sanata khamsiin wa mi-atin wuxuu calam u yahay sheekhii la dhihi jiray abi khaalid zufar min hudaylin sheekhaas oo ka dhashay qabiilka la yidhaaho hudayl alkuufi ee magaalada uu deganaan jirana la dhihi jiray kuufa waxay ka mid tahay dhulkan ciraaq saaxibi abi xaniifa abi xaniifa sheekhii la dhihi jiray saaxiibkiisa ahaa maata raximahu اllahu tacaala sheekhan zufar wuxuu dhintay sanata khamsiin wa mi-atin boqol iyo kontonkii waa sanadkii uu dhashay imaamu shaafici sanadkii imaamu shaafici uu dhashay ayuu isaguna dhintay sanadkii imaamu shaafici uu dhashay ayuu isaguna dhintay sheekhan la yidhaaho zufar wa zuxala wa ka zuxala xidiga zuxal la yidhaaho zuxal waa calamun calaa kowkabin fi samaa'i asaabica samada toddobaad xidig ku yaalla ayuu magac u yahay zuxal fa innahaa maxaa yeelay aclaamtan caalimyaalkan lamaa waktigii sumicad la maqlay hiya aclaamtaas mamnuucatan xaalay tahay mid loo diiday min asarfi iyadoo sarfiga loo diiday markii carabtii laga maqlay walxaal laysa fiiha fi laclaam calamyaalkaa dhexdoodana cilatun cilla aysan ahayn cilladaasoo daahiratun muuqata cilladaasoo hayru lcalamiyati calamnimo hayrkeed ah calamnimo maahane wax kale aysan ku jirin ayay qadaruu naxwoolaydu fiiha fii tilka alaclaam calamyaalkaas naxwoolaydu waxay isaga qadareen alcadla cadli aan isaga malayna cadligii ku qadareen wa annahaa waxay ku qadareen aclaamta macduulatun in laga soo leexiyey can caamirin wa can zaafirin wa can zaaxilin in laga soo leexiyey ayay isaga qadareen hadalkii haddaanu sheegaynu sheekhu kuu sheegayo wuxuu ku leeyahay erayadan calamyaalka ah markii carabta laga maqlay iyagoo mamnuuca min asarfi ah waxaa la maqlay cumar iyo zufar iyo zuxal iyagoo sarfigii loo diiday sarfiguna muxuu ahaa kaan isla ogeynin aلtanwiin wاlkasra in loo diiday ayaa la maqlay walxaal laysa fiiha aclaamtaasna cilatun cila aysan ahayn ciladaasoo daahiratun muuqata ciladaas oo gayru اlcalamiyati calamnimo keyrkeed wax cilaana waa laga waayey oon calamnimo ahayn iyadoo maalinsarifana luga alcarabiya waa lagu arkay cilo aan calamnimo ahaynna waa laga waayey see yeelna hadlay marka ila wuxuu waa maalinsarif calamnimo keligeedna ereygii maalinsarif kuma noqon karo qadaruu naxwooley waxay ku qadareen fiiha aclaamtii alcadla waxay dhaheen isaga qadarno cadliyaa ku jira cadli ayaa ku jira aan dhahno wa annahaa waxay ku qadareen aclaamtii macduulatun in laga soo leexiyey can caamirin waa meeshii cumar ka ahayd cumar caamir in laga keenay wa can saafirin in laga soo leexiyey waa meeshii sufarka ahayd wa can saaxirin in laga soo leexiyey waa ereygii suxal ahaa saas aan isaga qadarnay keligoodna ma ahana ilaa afar iyo tobanaa la maqlaa ilaa afar iyo toban ayaa la maqlaya wa jumlatu maa sumica min alcarabi min alaclaami almacduulati taqdiiran arbacata cashara inta wuxuu yihi sheekhu laga maqlay carabtii iyagoo calamyaalkan macduulka ah oo fucal afar iyo tobana laga maqlay aلhalaaثaة اlmadkuura saddexdii hadda lasoo xusay wa jumax ku darayadana wa qusac wa jusham wa mudar wa cusam wa muja wa dulaf wa hubal wa bulaq wa quham wa hucal wa kulluhaa macduulaة can faacili ila اlأkhiira midka ugu dambeeyo hucal maahana inta kale waxaa laga keenay faacil fainahu lafdigan ugu dambeeya macduulun waxaa laga soo leexiyey can afcala afcala uu ahaa fucal asalkiisu afcala calaa wasni afcala ayuu ahaa laakiin inta kale waxaa laga keenay faacil wa ama taaniisu halkaa sheekhu wuxuu ku dhameeyey cadliga iyo faahfaahintiisii wa ama taaniisu dhadigeyntii fa huwa taaniisku calaa halaaثati aqsaami saddex qaybood ayuu ahaaday taaniisun u ahaaday dhadigeyn bilalifi alif lagu dhadigeeyo wa taaniisun u ahaaday dhadigeyn bitaa'i ta lagu dhadigeeyo wa taaniisun u ahaaday dhadigeyn bilmacnaa macnaha lagu dhadigeeyo wuxuu galay sheekhu taaniiska leanna waxaa weeye cilalkii sagaalka ahaa waxaa noogu jiray ataaniis taaniiskii marka sheekhu wuxuu ku yidhi wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood taaniis bilalif mid alif lagu dhadigeeyey sawaaءun kaanat maqsuuratan aw mamduuda aliftaasi ama ha gaabnaato ama alif dheer ha noqoto qaybta labaad taaniis bita mid ta lagu dhadigeeyey sawaaءun kaana calaman limudakarin aw limu'anahin midka ta'da lagu dhadigeeyey magac rag ha u noqdo sida dalxata ibnu cubaydillaah oo kale dalxata oo maalansarif maca annahu calamun limudakarin haddana mudakar uu calam u yahay maca daalika oo maalansarif ama ta'niis ha u noqdo ta'niis bitaa calam mu'anah ha u noqdo haweeney sida faatimata iyo caaishata wa ta'niisin dhadigeynu bilmacnaa qeybta saddexaad waa erey macno ahaan dhadig ku ah laakiin alfaadii iyo ereyadii dhadignimada tusinaysay oo ta'dii iyo aliftii ah aan lagu hayn maxaa ka mid a zaynaba iyo sucaada ereyada zaynaba markaad fiirisid ereygan zaynaba caqligaagu wuxuu kuu suuraynaa magac haween inuu ereygan yahay oo mu'anas uu yahay laakiin haddana calaamadihii tusinayey dhadignimada ereygani kama muuqdo calaamadaha tusinaya dhadignimada muxuu ahaa taaw taaniis inaanu ku aragno alifu taaniis inaanu ku aragno wixii ma hayno kaasoo kale marka culimada naxwuhu waxay yidhaahaan altaaniisu bilmacna fataaniisu dhadigeynta bilalifi alif lagu dhadigeeyey yamnacu huwa taaniiskaasi wuxuu diidaa asarfa sarfiguu diidaa sarfiga midkaan isla niqinay altanwiin walkasru diidi mancan diidid ayuu diidaa mancigaasoo muطlaqan aan la kala qaadin muطlaqan maxaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi sheekhu ereyga hadduu yahay ta'niis bilalif alifba haddii lagu dhadigeeyo wuxuu ka dhigaa ereygaas maa laa yansarif muطlaqan muطlaqan macnaheedu maxay tahay sawaaء kaana nakiratan am macrifatan mufradan am jamcan isman aw sifatan wuxuu doona ha noqdo wuxuu doona ha noqdo marba alif ma leeyahay horta ta'niis bilalif ma yahay ha noqdo nakiro ha noqdo macrifo ha noqdo mufrad ha noqdo jamac ha noqdo sifo ha noqdo isim wuxuu doona ha noqdo keliya adiga waxaa ramsi ku ah oo bartilmaameed ku ah alifu ta'niis horta ma wataa bis inta dambe ka aamus marka alifu ta'niis ma wataa bis shuruud kale ha xirin shuruud kale ha xirin mufrad ha noqdo jamac ha noqdo macrifo ha noqdo nakiro ha noqdo isim ha noqdo sifo ha noqdo wuxuu doona ha noqdo yamnacu wuu diidaa ta'niis bilalif asarfa sarfiguu diidaa mancan diidin mancigaasoo muطlaqan aan la kala qaadayn sawaaءun waxaa siman kaanat ilalifu aliftu maqsuuratan mid la gaabiyey ahaataya wadaalika ka xublaa haweenay uur leh wamardaa dad xanuunsanaya wadikraa waanin aw amase kaanat ama aliftu ha ahaato mamduudatan mid la taagay wadaalika ka saxraa'a meel bannaan ah wa xamraa'a mid guduudan wa zakariyaa'a zakariyaa iyo wa ashyaa'a sheeyaalo fara badan jamcu shay-in shay-in ashyaa lagu jamciyo wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala waxaa isla mid ah sawaaءun kaanat ilalifu maqsuura waxaa isla mid ah aliftu ha noqoto alif la gaabiyey maxaa ka mid ah xubla haweenay uur mardaa kuwa xanuunsanaya hadda wuxuu isku xijiyey sheekhu fiiri xubla iyo mardaa uu isku xijiyey xubla iyo mardaa sababtuu isugu xijiyey maxay tahay wuxuu rabaa sheekhu inuu ku dareensiiyo alifta maqsuuradaahi farqi ma lahan ereygu inuu mufrad yahay iyo inuu jamc yahay farqi ma lahan lanna waxaa weeye xubla waa mufrad haweenay uur le wey xaamilada mardaana waa jamcu mariid mariid lagu jamciyey mardaa kuwa xanuunsanaya waa jamcu taksiir jamcu taksiir wadikraa waanin aw amase kaanad ama aliftu ha noqoto mamduudatan mid la taagay wadaalika saxraa'a dhul bannaan ah iyo waxamraa'a mid guduudan iyo wazakariyaa'a zakariyaa iyo wa ashyaa'a iyo ashyaa ama wuxuu ku leeyahay sheekhu aliftu ha noqoto alif dheer oo alifilmad ah sida saxraa xamraa zakariyaa ashyaa khadraa shahlaa baydaa iyo wixii la mid waxay doontaan wa haadihi tan taasoo alcilatu cillada ah haadihi alcilla muxuu ula jeedaa haadihi alcilla cilladee ata'niis bilalif haadihi alcilla cilladan oo ata'niis bilalifa hiya cilladani alcillatu cilladew cilladaasoo athaaniyatu labaad cilladaasoo min alcilatayni labaday cillo ka mida allatayni labadaas cillo kullu waaxidatin mid walba waaxidadaasoo minhumaa min alcilatayni labada cillo ka mida tamnacu hiya waaxido kasta ay diidi jirtay asarfa sarfiga ay diidi jirtay waxdahaa munfarida keligeed xaalayta ay sarfiga diidi jirtay oo fataquumu hiya cilladaas waaxidadu ay istaagi jirtay maqaama alcilatayn laba cillo maqaamkood ay istaagi jirtay saasuu kugu caddeeyey sheekhu wuxuu ku leeyahay cilladan oo ah ata'niis bilalif waa cilladii labaad oo ka mida labadii cilloo mid walbaa gooni ay wax u diidi jirtay labadii cilloo mid walbaba gooni ay wax u diidi jirtay cillada kale shalaanu soo qaadano waa siiqatu muntaha aljumuuc tanina cilladii labaad wayuu ku leeyahay sheekhu waa ata'niisu bilalif wa ama ta'niisu dhadigeynta ta'niiskaasoo almacnawiyu ee macnaha loo nisbeeyey fa huwa ta'niiska bitaa ka sokeey wa ama ta'niisu dhadigeynta bitaa'i ta'l wax lagu dhadigeeyo fa yamnacu huwa ta'niiskaasi wuxuu diidaa asarfa sarfiguu diidaa maca alcalamiyati calamnimo micigeeda xaal uu yahay ayuu sarfiga diidaa sawaaءun waxaa siman kaana ta'niisu bitaa ta'niis bitaa ahaaya calaman calam ahaaya calamkaasoo limudakerin mudakar u sugnaaday wadaalika ka dalxata ninka dalxa la yidhaaho oo kale aw limu'anahin aw calaman limu'anahin ama ahaayaa calam calamkaasoo limu'anahin haweeney u sugnaaday wadaalika ka faatimata faatimo oo kale wuxuu galay qeybtii labaad taaniis bitaa wuxuu ku yihi sheekhu raximah اllahu tacaala taaniis bitaa isaguna sarfiga waa diidaa laakiin waxdahu miya keligiis miyaa diidi kara macalcalamiyatu ku daray macalcalami waa inu wax kaalmaysto lann waxaa weeye cilatun waaxida taquumu maqaama alcilatayn waxaa ka jira alifu taaniis iyo siiqatu muntaha aljumuc inta kale waa inay kaalmo helaan kaalmo waa inay helaan sheekhu marka wuxuu ku yihi taaniis bitaa wuxuu kaalmaystaa calamnimo markii calamnimo iyo taaniis bitaa labadaa cilo ay ereyga ku kulmaan waxaa la leeyahay ereygaasi waa maalaynsarif wuxuu ku yihi sheekhu sawaan waxaasiban kaana taaniis bitaa calaman limudakerin mudaker ha noqdo calam mudaker ha u noqdo wadaalika ka dalxata aw calaman ha noqdo calamkaasoo limu'anatin u sugnaaday ka faatimata ha fiirinin wuxuu magaca u yahay mahaweeneya mise raguu magac u yahay ha fiirin maxaad ka fiirine labadaas cilo bis ka fiiriyo horta calam ma yahay ta'duna ma ku jirta calam ma yahay ta'duna ma ku jirtaa bis labada cilo ka fiiri caaishata xafsata faatimata dalxata wuxuu doonaa ma mudakar oo muanas isla mid wa ama taaniisu dhadigayntii taaniiskaasoo almacnawiyu ee macnaha loo nisbeeyey fa huwa taaniisu almacnawi ka taa ka ta'niisi dhadigeyntiiyuu la mid yahay bitaa'i ta wax lagu dhadigeeyey ayuu la mid yahay muxuu kula mid yahay wuxuu ku yidhi ta'niiska macnawigaa wuxuu la mid yahay kii ta'da lagu dhadigeeyey muxuu kula mid yahay fi ishtiraadi alcalamiyati fiihi in calamnimo ay shardi tahay saasuu kula mid yahay fi ishtiraadi alcalamiyati fiihi in calamnimo loo shardinayuu kula mid yahay oo ta'niis almacnawi isaguna gooni isagoo madax bannaan sarfiga ma diidi karo waa inuu helo calamnimo inuu helo daa'iman calamnimo kaalmaystaa weligiisba laakiin laakiin fiiri waxaa la yidhaha ajrun waan kusoo qaadanay xarfulistidraak xarfulistidraak leanna waxaa weye haddii lagu yidhaaho ama ta'niisu اlmacnawi fahuwa ka ta'niisi bitaa uu la mid yahay fayamnacu waa diidaa sarfiga maca alcalamiye xaal uu yahay haddii lagu yidhi xoogaa qalbiga waxaa kaa geli kartaa war haddii ta'niis macnawi uu la mid yahay ta'niis bitaa xaggaba shuruud laguma shardinayne isagana amuusan shuruud lahayn laakiin laakiin aad timid marka laakiin maxaa loo keenay ha u fahmin kani inuu bilaa shuruud yahay sidii kii oo kale bilaa shuruud inuu yahay kan ha fahmin laakiin laakiin bishardi an yakuuna اlismu ismku inuu ahaado shardigiisuu calamnimada ku diidaa midkan taaniis bimacno taaniis bilmacno zaa'idan mid ka zaa'ida uu yahay calaa halaaثati axrufin saddex xaraf waa inuu zaa'id ka yahay wadaalika ka sucaada gabadha sucaada la yidhaho kale wuxuu ku yihi sheekhu taaniis bitaa iyo taaniis almacnawi horta waa isku mid waxay isagu mid yihiin calamnimada in la shardinayo labadooda laakiin kanu shuruud kaluu dheeryahayo waxaa shardiga taaniis bilmacnawi marka maalinsarif laga dhigayo inuu isimku ka bato saddex xaraf rubaaci khumaasi sudaasi waa inuu saa u tallaabsado kor waa inuu maxaa ka mid a ka sucaada sucaada oo kale zaynaba maryama ereyadaasoo dhan waxaa weye waa maa fowqa halaaثa waa erayo saddex xaraf ka badan inuu saddex ka badan yahay shardiga aw amase marka saddexdaas xaraf inuu ka badan yahay waa shardi maxaa loo yihi xikmada ku jirta maxay tahy kii oo ataaniis bitaa ahaa isaga lama dhihin waa inuu saddex xaraf iyo ka bato iyo khumaasi inuu gaaro iyo rubaaci lama dhihin isaga kan maxaa sidan loo yihi kan waxaa sida loo yihi ereygan markaan aragno sucaado oo kale wax haween ah oo na tusinayo lafdiga ka muuqda ma hayno marka waxaa la yidhi markii maalinصarif uu yahay waa in xaraf afaraad laga helo liyaquuma hada اlxarfu الraabic maqaama ta si waxay yidhaaheen xarafkan afaraadi uu u istaago booskii ta'da atanis bita sooma aragtid booskii ta'da liqiyaami اlxarfi الraabici maqaama ta xarafka afaraada wuxuu istaagaa booskii ta'da ow hulaaثiyan ow amase hadduusan rubaacin noqonayn oo saddex xarafle uu noqonayo ta'niis bilmacna ow amase hulaaثiyan ama waa inuu noqdo hulaaثi hulaaثigaasoo muxaraka alwasati ee dhexdiisa la xarakeeyey wadaalika ka saqara naarta saqare la yidhaah oo kale acaadana allahu minha allah naga badbaadiyo maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin ya ahlu naarkii waxaa la su-aali laleeyahay maa salakakum fii saqara maxaa meeshan idin dhigayo saqare maxaa idin geliyey qaaluu lam naku min almusaliin ma anan tukan jirin ma anan tukan jirin hadda fiiri maxaa laga dhigay aayadda maa laa yansarif maa salakakum fii saqara wاlmaanicu lahu min الsarfi alcalamiyaةu wالtaأniiث اlmacnawi wataأniiث اlmacnawi lannahu midkani rubaaci ma ahan laakiin muxuu noqday hulaaثi dhexda ka shaqlan hulaaثi dhexda ka shaqlan oo dhexda aan ka reebnay marka hulaaثi dhexda ka shaqlan maxaa loola jeeda dhex shaqalku muxuu noo soo kordhiyey u fiirso maskaxdaada ka shaqee dhex shaqalku wuxuu noo soo kordhiyey dhex shaqalkan isna wuxuu istaagaa maqaama alxarfi الraabic xarafkii afraad booskiisu istaagay ow amase acjamiyan ama inuu noqdo ajami cajami waa inuu noqdo cajamiga weliba waxaa shardi ah saakina alwasadi ow hulaaثiyan inuu noqdo hulaaثigaasoo acjamiyan ee cajami ah oo saakina alwasadi dhexdiisu ay reeban tahay wadaalika ka juura magaalada juura la yidhaaho oo kale waa beledun bifaris wuxuu ku yidhi sheekhu ama ta'niidka macnawiga hadduusan xarafkii raabica ahaa aan laga helay muxarakalwasadna uusan noqonayn oo dhexda uusan ka shaqlanaanayn walba ha noqdo cajami saakin alwasad cajami cajamigana shalan soo sharaxnay shalay ayaanu soo faahfaahinay cajami cajami ha noqdo dhexda ka reebanayo oo muxuuna u soo kordhinaa cajamigu asna liqiyaami اlcujmati maqaama alxarfi الraabic cajaminimadu waa culays ereyga cajamiga ereyga carabiga ereyga carabigaa fudud marka cajaminimadu culayskeeda waxay ku buuxineen xarafkii afraad xarafkii afraad ow amase manquulan ama inuu noqdo mid laga soo guuriyey hulaaثi saakin alwasada hulaaثi inuu noqdo saakin alwasadi ee xarafka dhexe ka reeban kaasoo manquulan laga soo guuriyey min almudakeri mudaker laga soo guuriyey rag ila almu'anafi haweenayna loo soo guuriyey wadaalika kamaa idaa samayta imra'atan waa adigoo haweenay ku magacaabay bizayda gabadha zayda la yidhaaho adoo ku magacaabay fiir wuxuu ku yidhi sheekhu ama haddii kale hadduu walba rubaaci uusan gaarayn ta'niisu lmacnawi oo hulaaثi saddex xarafle uu noqonayo walba ha noqdo magac rag laga soo guuriyey haweenna loo soo guuriyey walba ha noqdo maxaa ka mid ah wuxuu sheekhu tusaale kugu sameeyey kamaa idaa samayta imra'atan bizayda waxay lamtuu yidhi adigoo haweenay ku magacaabay zayda islaanta zayda la yidhahdo zayda marartu bizayda gabadha zayda la yidhaahdo soo mara markaan icraabin waxaan leenaha walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyaةu wataأniiث bilmacnaa ayaan leenahay oo kana muxuu nagu soo kordhiyey soo guurin mudakar laga soo guuriyey mu'anas loo soo guuriyey uu maalinsarif ku noqon karaah la yidhi taaniihu lmacnawi muxuu soo kordhiyey naqliga fiir maskaxda ka shaqee annaqlu yaquumu maqaama alxarfi araabic naqligaas ayaa wuxuu istaagaa xarafkii afraad booskiisii naqligaa istaagay fain lam yakun شhayء min dalik fain lam yakun tanfiiri fain lam yakun waxaan icraabaynaa kaana oo taama ah fain lam yakun haddaan la helin bimacnaa lam yuujad walam yaxsul walam yahbut fain lam yakun haddaan la helin shayءun shaygaasoo min dalika اlmadkuur waxaa la soo sheegay ka mid ah waa taaniif macnawi shuruudihiina waa laga waayey taaniif macnawi shuruudihiina waa laga waayey wadaalika ka hindin wa dacdin gabadha hinde la yidhaha iyo gabadha dacdi la yidhaha oo kale jaaza waxaa bannaan asarfu in la tanwiiniyo la kasriyo bay bannaan tahay wa tarkuhu tarku sarfi sarfiga ka tegidiisiina wuu bannaan yahay wa huwa tarku sarfi sarfiga in laga tago ayaa al axsanu wanaag ah kaasaa wanaag badan wuxuu ku yidhi sheekhu ereygii waa mu'anas macnawi shuruudihiina ma buuxin kulli shuruudihiaanu soo marnay kulli ma uusan buuxin waxba lama hayo shuruuda ah waana mu'anas macnawi maxaa ka mid a hindo iyo dacdo gabadha hindo la yidhaha iyo dacdo haddii hindo iyo dacdo haddaan fiirino xarafkii raabica ahay ma hayno oo waa saddex xaraf wey waxaan kaloo aanaanu haynin ereygii muxarak ulwasat walba dhexdana kama shaqlana walba cajami ma aha naqligiina ma hayno naqli mudakar laga soo guuriyey mu'anas loo soo guuriyana ma hayno intii oo dhan haddaan weynay laba wejiyiluu noqonaa ereygaas taaniif bilmacnawi laba wejiyu luga carabiya uu ku shaqayn karaa labada weji maxay tahay asarfu iyo wacadamu sarfi in la sarfiyo iyo sarfigaba in laga dayo waxaad leedaha marartu bihindin wa dacdin waxaa kaloo kuu banaan marartu bihinda wa dacda maalnsarf icraab wa ama tacriifu macrifayntii tacriifka falmuraadu muraadka bihi tacriifka muraadka laga leeyahay alcalamiyatu calamnimo biso macrifadu waa badnaan jirtay hawsheedu waa ballaarayd calam bisaa loola jeedaa ismu mawsuul meesha sooma geli karo baabu maalansarif damiir sooma geli karo baabu maala insarif ismu lmawsuul sooma geli karo baabu maala insarif atacriif bial sooma geli karo baabu maala insarif atacriif bilidaafa midka idaafada lagu macrifiyo baabu maala insarif waxaas oo dhan oo macaarifa albaabku waa ka xiran yihi baabu maala insarif haddii la joogo albaabku wuxuu u firan yahay macrifooyinkii alcaalamiya bis kaasa albaabka kasoo geli karo bis alcaalamiya bis u firan yahay albaabka waayahay kuwan maxaa loo diiday kuwa kale oo faraha badan macaarif waa badnaan jireen may ereyga maalansarif ka dhigaan iyaguna kuwa kale maaa maala haddaan kasoo qaadano atacriif bial kii al lagu macrifeeyey oo ma niraaho ereygu hadduu al wato waa cilo cilo kalena aan u raadin waxaan taas loo dhahayn hadde hadduu al wato ashu waaba diidi jirta kana ba la dagaalami jirta walaa tubaashiruuhuna وأnتm caakifuuna fi الmasaajid masaajid yaa u diiday maalinsarif inay noqoto ashana diiday ma wixii dagaalka hayaan ka dhignaa cilo asho iyadaaba nala dagaalamaysay asho iyadaaba dagaalka waday oo dhahaysay ereyga yani maalinsarifka ah anaa maalinsarifnimadiisa la dagaalamaya iyadaan dhihi jirtay tii markana dhihi jirtay maalinsarifnimadeedaan la dagaalami miyaan cilo ka dhignaa macquul ma aha waxaa la mida idaafada ereyga idaafada isagana la mida ereygii maalan atacriif bilidaafa noo jiri jiray atacriif bilidaafa ayaa noo jiri jiray tacriif bilidaafa haddaan idhaha cilo aan ka dhigna cilo kale aan u raadino ma suurtogelayo ma suurtogelayo waa liajli alcilati asaabiqa ciladii hadda aan soo marnay makiina la dagaalamayaan booska buuxina laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim axsanidaas maxaa kasraha u ogolaaday idaafada idaafadii dagaalka haysay haddaan idhaaho waa cila tamnacu sarfa macquul ma ah iyo kuwaas la gartaye asmaaءulishaare mawsuulana maxaa lagu diiday inay cilo noqdaan asmaaءulishaara iyo mawsuulna maxaa loo diiday inay cilo noqdaan waxa loo diidayo waxaa weeye ismulishaara iyo mawsuul waaba mebni albaabka maalansarifna ayuu u furan yahay wixii wixii mucraba marka halkaas waxaa ka xirmay jamiic اlmacaarif ila alcalamiya jamiic اlmacaarif oo dhan albaabku waa ka xiran yahay ila alcalamiya calamnimo ma wa ama tacriifu macrifayntii falmuraadu bihi tacriifka muraadka laga leeyahay alcalamiyatu calamnimadeeda wa tamnacu way diidaa ciladan oo atacriif ah asarfa ciladani waxay diidi wa tamnacu way diidaa calamnimada dhig wa tamnacu way diidaa hiya calamnimadu calamnimadu waxay diidaa asarfa sarfigay diidaa maca wasni اlficli wasnulficil micigiisa xaalay ahaatay ayay sarfiga diidaa calamnimadu calamnimadu waa inay kaalmo heshe yay kaalmaysataa qawaacidka waan soo marnay imisaa raaci jirta ya saddex mise lix lixaa raaci jirta lix ayaa raaci jirtay calamnimadu keligeed meel ma istaagayso lix cilo mid ka mida waa inay kaalmaysato calamnimadu qawaacidkaan kusoo qaadanay وتمنcu calamnimadu waxay diidaa sarfa sarfiga maca wasn الficli xaalay ahaatay koow wasn الficl waa inay kaalmaysato wadalika kaأxmada wayaziida maxaan leenahay wاlmaanicu lahu min الsarfi alcalamiyatu he wasn الficl wasn الficlna shalan soo qaadanay faahfaahintiisa wa maca اlcadli cadliga micigiisa xaalay ahaatana way diidaa calamnimadu sarfiga wadalika ka cumara wazufara waa cadligii ahaa alcadlu taqdiiri kaalmaysataa wa maca taaniisi xaalay ahaatay taaniiska micigiisa xaalay ahaatana sarfiga way diidaa hadde taaniidke taaniidka waa noo badnaayo taaniis bitaa iyo iyo bilmacnaa ataaniis bitaa iyo taaniis bilmacnaa labadooduba waxay hoos tagaan alcalamiya calamnimada wa maca tarkiibi iskorsiinta micigiisa xaal uu ahaadana caalamnimadu sarfiga way diidaa tarkiibkaasoo almasjiyi ee dheeha loo nisbeeyo laysku daray laba kelimo wax ahaan jiroo hal kelimo laga dhigayo tarkiibka masjiga ah calamnimo hoos taga calamnimo baclabaka marartu waxaan soo maray bibaclabaka wاlmaanicu lahu min الsarfi alcalamiyaة والtarkiib الmasjiy wa maca alأlifi wanuuni alif iyo nuun micigooda xaal u ahaadana calamnimadu way diidaa wadalika ka cuhmaana cuhmaan oo kale waxyaalaha calamnimada hoostaga waxaa kaloo ka mid a ziyaadaة اlأlifi wanuun ereygu haddii alif iyo nuun ziyaadaha aakhirka uu ku wato calamna uu yahay waa maalansarif wa maca alcujmati cajaminimo micigeeda xaal u ahaadana calamnimadu sarfiga way diidaa wadaalika maa iyo ladii kii oo kale sayaأtii huwa maaguba iman doona waxa kaloo calamnimadu ay kaalmaysataa oo calamnimada raaca alcujma maa macna alcujma shalanu soo qaadanay cujmada macnaha loola jeedo iyo inta ereygu uu ku noqon karo cajamiga wa ama tarkiibu tarkiibkii fiil marka wuxuu ku yihi sheekhu calamnimada waxaa hoostagu yihi wasnu ficli iyo cadli iyo ta'niiska labadiisii qaybood iyo tarkiibu اlmasji iyo ziyaadat اlalif wanuun iyo cujma waa imisa lixdii aanu sheegeynay qawaacidka aan kusoo qaadanay lixdaas waxay la shaqeeyaan oo ay raacaan calamnimada calamnimaday raacay wa ama tarkiibu tarkiibka falmuraadu bihi tarkiibka muraadka laga leeyahay atarkiibu tarkiibkii wey tarkiibkaasoo almasjiyu ee dheeha loo nisbeeyey ama qaska loo nisbeeyey isku qasidda isku qasid maxay tahy ereygan masji waxaa laga soo qaatay min masaja ashaya fi shay shaygiiu shay kale uu ku dhex qasay maalan biyaad soo qaadatay galaas caanaa iyo galaaskii biyaha ahaa a isku dhex walaaqday masjiyaa la yidhaha masji waxbuu isku dhex qas isku walaaqay wax laba shay kale ahaa jiray kana biyuu ahaa oo madax bannaanaa kana caanu ahaa wax laba shay kale ahaan jiray hal shay aad ka dhigtay soo maa hal shay magac hal shay magac ma qaadan markaas baraxaa la leeyahy markaas soo ma biyihii iyo haddii aan laisku daray iyo caanihii barax uu isku bedel iwala laba shay u kala ahaan jira ereygan marka atarkiib اlmasji isaguna asalkiisii waa shay laba shay uu magac u ahaan jira ka bacdiga marka maxaa laga dhigay hal shay sida baclabaka bacla ismu sanam uu ahaan jira atadcuuna baclan watadaruuna axsana alkhaaliqiin bakana waxaa la dhihi jiray ismu rajul nin magicii ka bacdi waa laysku barxay markii laysku barxay hal erayuu noqday muxuu noqday baclabaka baclabaka baclabaka wuxuu sheekhu kugu tacriifiyey tarkiib اlmasdi wahuwa jaclu ismayni isman waaxida waa laba isim oo hal isim laga dhigo munazalan haaniyatuhumaa haaniyihimaa labada isim midkooda labaadna waxaa la dejiyey mansilata taai taaniis booskii taa taaniiska ayaa midka labaad la dejiyey maxaa loola jeedaa booskii taa taaniiska ayaa midka labaad la dejiyey tusaale ahaan aan ka soo qaadano bacla iyo baka kan labaad maxay tahay baka ayaa loola jeedaa kan labaad waxaa la dejiyey booskii taa taaniiska ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye faadimata iyo qaa'imatun maalan ereyga isagoo qaa'im ah oo mudakar qaa'im nin istaagay ta ku dar qaa'imatunuu noqona hadhow icraabka xaggee saari qaa'im iyo ta'dan weyo labadii ereydu isku dartay wey ta gooni ahayd iyo ereygii qaa'im ahayd isku dartay icraabka godka hoos dhigga kordhigga xaggee saaraynaa ma miimkan saaraynaa qaa'im mise ta'dan saaraynaa ya ta'daa la saari soo maaha baclabakana waa sidaas kan hore icraabka mas bacladaas laankaas icraabka ma saarayno markaan doonayno inaan godno oo baclabaka faacil aanu ka dhigno xaggee godaynaa kaafkaan godayna waxaa leenaha haadaa baclabaku saas ula jeeda mansilata taai taaniis booska taa taaniisku taagin tarkiibkaasoo almasjiyu ee qaska loo nisbeeyey ama dheeha loo nisbeeyey tarkiibkaasoo almakhduumu lagu khatimay bigayri weyhi weyhi gayrkiisa lagu khatimay wuxuu shardi ka dhigay sheekhu tarkiib اlmasji waa inaan weyhi lagu khatimin lagu khatimi maxay tahay macnaa uusan ugu dambeynin ereyga weyhi haddii weyhi lagu khatimo maala yansarif noqon maayee wuxuu gelaa qismigii mabniyaadka mabniyun albaabkaasu madaxa la geli maxaa ka mid ah siiba weyhi nifta weyhi naara weyhi khaala weyhi shiira weyhi camra weyhi iyo wixii shabaho dhan wixii weyhi ugu dambeeyo dhan saas nifda weyhi nin sheekoo caalimhu ahaa nifda weyhi la dhihi hadda ka hore sheekh isqabteen sheekha nifda weyhi sheekh kale isku xanaaqeen markaasuu sheekhii kale wuxuu yidhi cadabaka allaahu binisfi ismika uu yidhi magacaaga kala barkiis allaha cadaabkaaga dhigo ma fahamteen hadda nifda weyhi magaca niskiis allah kugu cadaabay maxaa loola jeeda ya weyh m loola ujeeda ya magacaaga niskiis allah kugu cadaabay weyhi loolama jeedo weyhi say cadaab u noqonay ya ya maya nifta naftiisa ula jeeda ya nifda wey naara wey ma nifta wey ya nifda ya naftada soomaaliga waay ilaa nifta nifday ahayd asalka carabiga annagaa soomaaligii kharibnoo niri nafto ereyga saxdi ereyga saxdiisu nifda wey nifda macne ma nafto wey marka macnuhu muxuu noqonaa nafto cadaab allah kaaga dhigo saas wey nafto allah kugu gubo wey marka muxuu yidhi cadabaka allahu binisbi ismiku yidhi magacaaga niskiisa allah kugu cadaabo yidhi nafta allah kugu gubo waa saas ula jeeda marka nifti weyhi niskiis muxuu noqonaa nifti ereyga nifti marka laleeyahay waa naftadii naftadii anaga kharibnay nifti nifti nifti af carabi wuxuu ku yidhi sheekhu tarkiibkaasoo almakhtuumu lagu khatimay bigayri weyhi wadalika baclabaka iyo waxadra mowt xadra iyo mowt oo asalkii ahaa walaa yamnacu ma diido atarkiib اlmasiyu asarfa sarfiga ma diido ilaa maca alcalamiyati calamnimada micigeeda xaal u ahaaday mahan isaguna daa'iman atarkiib اlmasji wuxuu raacaa calamnimo wa ama alif wanuunu aliftii nuuntii aliftaasi nuuntaas zaa'idataani ee zaa'idka ahaa فيمنعaani labadoodu way diidaan alifta iyo nuuntu الsرفa sarفiga way diidaan maعa الcalamiyati calamnimada micigooda xaalay ahaadeen way la diidaan qolooyin sheekh wuxuu noo soo sheegay calam maahane meel kale aan raacin lix cilo noo soo sheegay cilooyin wuxuu noo soo sheegay calam raaca laakiin kuwa calamka raacaa qaybsama kuwa calamka raaca naftooda waxaa ku jiray kuwa sifada la shaqeeya ayaa ku jira sheekhu wuxuu ku yidhi marka alifta iyo nuunta ziyaadada ah fayamnacaani sarfa sarfiga way diidaan maca alcalamiya calamnimada micigeeda xaalay ahaatay wa maca sifatina waa noo soo socotaa ziyaadaة اalif wanuun calamnimadana way la shaqeeyaan sifadana way la shaqeeyaan wadalika ka cimraana iyagoo calamnimo la shaqeeyay maxaa ka mid a ka cimraana cimraan iyo wa cuثmaana cuثmaan cimraan iyo cuثmaan walmaanic lahu min sarfi alcalamiyatu wa ziyaadaة اalif wanuun ayaan leenahay wa maca sifati sifada micigeeda xaalay ahaadeena waa la diidaan sarfiga wadalika sakraana mid sakraansan oo kale ziyaadaة اalif wanuun waxay kalay raacaan sifada sifadu waa tilmaan marka lagu leeyaha qadbaan qof caraysan qofkan waa tilmaantay waxaad ku tilmaantay algadb sifada carada ah marka ziyaadaة اalif wanuun waxay kalay raacaan sifada maxaa ka mid wadalika sakraana mid sakraansan walmaanic lahu min asarfi asifatu wa ziyaadaة اalif wanuun wa ama alcujmatu cajaminimadii falmuraad muraadka biha cajaminimada muraadka laga leeyahay an takuuna alkelimatu kelimadu waa inay ahaato min awdaaci اlcajamiyati qolada cajamigaa dejisyaalkooda jamcu wadcin dejisyaal iyagaa alifay oo dejiyey min awdaaci alcajamiyati qolada cajamiga luqada cajamiga ah dejisyaalkooda waa inay ka mid noqoto iyagu waa inay dejiyeen ay alifeen wadalika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa nabiy llahi ibraahim nabiy llahi ismaaciil nabiy llaahi isxaaq maalanari wuxuu ku yihi sheekhu cajami waxaa loola jeedaa waa in ereygu dad aan carabi ahayn inay bixiyeen dad aan carabi ahayn oo ti shal aan ku miaalinaynay warsame anagaa bixinay soomaali haddaan nahay warsamaan bixinay warsame cajami inoo noqona hadda waxaan leenaha walmaanic lahu min asarfi alcalamiyatu wاlcujmatu alcalamiyatu wاlcujma wuxuu ku yihi sheekhu wajamiicu asmaaء اlambiyaa ambiyada magacyaashooda oo dhan acjamiyatun cajami wey ilaa arbacatan afar magac maahan magac nebiy oo dhan waa cajami ambiyadoo dhan magacyaalkooda waa cajami ilaa afar magac maahan haddii lagu yidhi marka magacyada ambiyadoo dhan waa cajami maxaa meeshaa kala dhex baxday kulligood maalinصarf inay yihiin kulligood maalinصarf maxaa kulligood maalinصarf ka dhigay jamiic asmaaءi alambiyaa alcalamiyatu wاlcujmatu ilaa arbaca afar maahan oo afartani iyagu carabi ma aho afartani carabi way yihiine cajami ma ahan de cajami ma ahane waa carabi afartan soo socda muxamedun hiya arbacadaasi muxamedun waa nabigeena magaciisii salى اllahu wslm wbaaraka calayhi wa saalixu nabiy llaahi saalix iyo wa shucaybu nabiy llahi shucayb iyo wahuudun nabiy llaahi huud salى اllahu calayhim ajmaciin faina hadihi اlarbaca sharx wuxuu ku yihi afartani carabiyatun afartan waa af carabi af carabi wey maadaama iyagu af carab yihiin maalinصarif ma ahan shaqana kuma lahan leannu maxaa maalinصarif ka dhigaya hal cilo bisaan ba hayno ciladan hayno maxay tahay alcalamiya bisaan gacanta ku hayno calamnimo keligeedna ereyga kama dhigi karto maalinصarif marka munsarif wey ereyada wuxuu sharxu ku yihi walihaada surifat sidaas darteed waa la sarfiyey afartan waulxiqa biha fi sarfi bihada fi sarfi sarfiga waxaa lagu haleeshiiyey nuux waluud wa shiif likhifatiha fudaydkeeda kamaa sayaati waxaa iyaguna wuxuu ku yihi sheekhu munsarif ah cajamiba ha noqdaane nuux iyo luud iyo shiis waa magacyo rasul iyo ambiyo ilaahay soo diray magacyadoodii iyaguna maalinصarif ma ahan ku yihi sababtu maxay tahay oo iyagu cajami waa yihiin calamna waa yihiine maalinصarif saddexdan maxaa looga dhigi waayey waxaa looga dhigi waayey shardigaa soo socdo cajamigu waa inuu rubaaci gaaro rubaaci waa inuu gaaro afar xarafle waa inuu gaaro kuwani saddex xarafle wayajmacuha waxaa kulminaya qowlka hadalkaaga aad tihi sun shamlahu ayaa kuusoo kulminaya wixii magac nebi ah oo aan maalinصarif ahayn sun shamlahu yu kugu soo koobo malakudaayadii malakudaayadii macalimiinta dugsida markay dhigayaan ardayda markay fahmi waayaan samida qur'aanka malakudaayo u sameeyaan malakudaayo ayaa la dhihi jiray malakudaayaa loo sameeya kharaja yuwaku yasayayu fafayuha wadafifi mufika ereyadaas oo kale marka malakudaayay leedahay naxwaha marka la joogo sun shamlow saadka maxaa lagu ishaaray nabiy llahi saalix nuunka maxaa lagu ishaaray nabiyullaahi nuux shiinkana nabiyullaahi shucayb iyo nabiyullaahi shiit ayaa lagu ishaaray miimkana nabigeena sala allahu calayh wasalam laankana waxaa lagu ishaaray nabiyullaahi luud haadana waxaa lagu ishaaray nabiyullaahi huud wanadamaha waxaa tixay man qaala qof yidhi alaa ina asmaaءa الnabiyiina sabcatun laha sarfu fii icraabi man yatanashadu فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولود والنبي محمد saasuu kugu soo dabdiyey gabayga muxuu ku yidhi alaa hoy ina asmaaء الnabiyiina nebiyaasha magacyadooda sabcatun toddoba wey toddobadaasoo laha sarfu sarfi uu u sugnaaday toddoba magacyada nabiga ka mida salى الlahu عalيه wasalam ambiyada yani magacyadoodii ka mida sarfiyay leeyihiin fii icraabi man shaksi icraabkiisiina sarfi ugu sugnaaday shaksigaasoo yatanashadu gabaygan akrinaya qofkii gabaygan akriya wuu fahmi kuwani inaysan maalaynsarif ahayn fashiithun fahum iyagu shiith wey wa nuuxun uma huud wa saalixun shucaybun wa luudun iyo wanabiyu muxamedun sala allahu wslam wbaaraka caleyh toddobadaas wey wayushrad waxaa la shardiyaa ku yihi sheekhu fiiha fi lcujmati cajaminimada waxaa lagu shardiyaa an yakuuna an yakuuna alismu isimku inuu ahaado calaman calam fi lcajamiyati fi luqati alcajamiya luqada cajamiga dhexdooda isimku inuu calam ku ahaan jiray horta koow waa shardi walidaalika sidaa darteed liajli haada shardi shardigan dartiis ayaa surifa loo sarfiyey lijaam waa xakamihii iyo wa naxwi naxwu lijaami xakamaha wixii lamida waa la sarfiyo ku yihi sheekhu shardigu keeno sheekh wuxuu yihi ereygu markuu cajami yahay oo maalinsarif aanu ka dhigayno waa inuu qoladii dejiso cajamiga ahayd dhexdooda waa inuu calam ku yahay annaga warsamaan dejina warsame calama noo yahay innaga baan ku mithaalini keniya so calamna ma aha calam waa noo yahay hal qofuu magac noo yahay saa waa inuu noqo saas darteed sheekhu wuxuu yihi ereyga lijaam waa la sarfiyo ku yihi waa la sarfiyo maalinsarif ma aha lijaam leannu ereyga lijaam cajami waa yahay laakiin qolada dejisay oo cajamiyada dhexdooda nakiray u yaqaana lijaam maxaa la yidhaha waa xakamaha faraska iyo dameeraha iyo waxa afka laga geliyo afka yani marka yuusan kaa fakan laleeyahy kaasaa waxaa la yidhaha lijaam la yidhaha waa cajami cajami lijaam wa an yakuuna waa inuu ahaado ereygu zaa'idan mid ka badan calaa alaaati saddex inuu ka badan yahana waa shardi ereyga cajamiga inuu saddex xaraf ka badan yahay shardigu walidaalika liajli hada shardi shardigan dartiis ayaa surifa waxaa loo sarfiyey nuuxun wa luudun saas darteed nuux iyo luud waana cajami maalayansarifna ma ahan sababtu maxay tahay afar xaraf ma hayno hadda waa hulaaثi wa ama sifatu sifadii fatamnacu sifadu waxay diidaa asarfa sarfiga maca halaaثati ashyaa saddex shay micigooda ayay sarfiga la diidaa sifadu alcadli cadli ayay la diidaa wadalika ma sidii taqadama huwa maagu soo hormaray fii mahnaa wa hulaaha ku soo hormaray sheekhu wuxuu ku yidhi sifadii calamkii ku soo baxnayay sifada waxaa hoos taga saddex shay alcadli cadliguu hoos taga wadalika ma iyo ladikii taqadama huwa maagu soo hormaray fii mahnaa iyo wa hulaaha ku soo hormaray waa alcadlu alcadadi alcadlu العدد العدل العدد محو راعة وهوس قلا صفة والمانع له من الصرف الصفة والعدل ومع الألف والنون ألف والنون نعي إذا حال يهاتنا صرف قوي جدا مع ثلاثة إذا صهر عن حالين وأما الصفة فتمنع صرف صرف جديدا مع ثلاثة أشياء سدح شيء معي سحال أيهاتي ومع الألف والنون ألف والنون معي إذا حال يهاتنا صفة قوي جدا صرف قوي bshardi an takuuna sifatu sifadu inay ahaato shardigeedii ku diidi kartaaho calaa wasni faclaana faclaan miisaankiisa ay ahaato bifatxi lfaa-i fa-da kordhigeeda xaal uu ahaaday faclaan walaa yakuuna wa an laa yakuuna haddana waa inuusan ahaanin muanaثuhu muanaثu faclaan faclaan dhadigiisii calaa wasni faclaanatin faclaanatin miisaankeeda waa inuusan ahayn wadalika naxu sakraana mid sakraansan faina muanaثahu sakraan muanaثkiisii sakraa ku iman wuxuu ku yidhi sheekhu sifada waxaa hoos taga ziyaadaة اlأlif wanuun ziyaadaة اlأlif wanuun iyo sifo hadday ereyga ku kulmaan ereygaas wuxuu noqonaa malan sarf laakiin sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa sarfi ah waxaa shardi ah sifadu inay ku socoto miisaanka faclaan dardigiisuna uu ku imanayo faclaa iyo wixii la mida ee uusan ta' lahayn dardigiisu waa inuusan ku imanaynin walaa yakuuna mu'anaثuhu calىa wasni faclaanatin dardigiisu waa inuusan ku imanaynin faclaanatin maxaa ka mid a wadaalika naxu sakraana mid sakraansan ayaa dhadigiisii keen marka kan waa ninkiiyo haweenaydii maxaad ku keeni faina mu'anaثahu dhadigiisii sakraa haye faclaanatun mi ku yimi waxaa la diidan yahay faclaanatun waa taale haye khadbaan dhadigiisii la kaale khadbaan ninkii wey nin caraysan wey hadbaa haweenay caraysan saas hadbaa haweenay caraysan saa waa inuu noqdo wa naxwu nadmaana mid saaxiib la noqday oo kale nadmaan waxaa la yidhaha almusaaxabatu fi sharaabi wa naxwi cabitaanka iyo wixii lamida marka dadka wax isla cabo oo isla qaxweeya kuwaasa waxaa la yidhaha nadmaan asxaabta qaxwada wey asxaabta isla cabayso isla qaxweynaysa kaasaa la yidhaha nadmaan wa naxwu nadmaana saaxiib wax la cabo la qaxweeye oo kale munsarifun kaasi waa mid gadoomay lianna mu'anahahu maxaa yeelay nadmaan midkiisa la dadigeeyey nadmaanatun saasuu ku yimi muxuu ku yihi sheekhu ereyga nadmaan waa munsarif munsarif muxuu ula jeeda yaqbalu tanwiina walkasr tanwiin kasr waa aqbal oo maxaa diiday maalasarif maxaa u diiday in laga dhigo wuxuu ku yidhi lianna mu'anahahu dhadigiisii nadmaan nadmaanatun gabar la saaxiibtay oo wax la cabta uu ku imana ta u yeesha shuruuddana maxaa noogu jiray inuusan ta yeelan in kaana hadduu ahaado nadmaan min almunaadamati wax isla cabidda wax isla cabidda xaggooda hadduu ka ahaaday in kaana min almunaadamati la yidhi maxaa baxay waxaa baxay nadmaan min annadami waalxasrati hadduu ka yimaado nadmaan min annadami waalxasra maxaan ula jeednaa nadmaan mid qoomamaynaya mid shallaayaya hadduu halkaa macnuhu loo dhigo waa maalinsarif markaas maalinsarif maxaa leeyahay nadmaan nin shallaayey ayaa la leeyahay liannahu nadmaanka oo shallayga mu'anadkiisu xaggee ku yimaadaa nadmaa taasuu ku yimaadaa wa maca wasni اlficli wasni اlficli micigiisa xaalay ahaatana sifadu way diidaa shar sarfiga ayay diidaa bishardi an takuuna sifadu inay ahaato shardigeeda ayayna sarfiga ku diidaaho calaa wasni afcala miisaanka afcala inay ahaato wa an laa yakuuna mu'anaثuhu afcalka midkiisa la dhadigeeyana ataa ata waa inuusan ahayn wuxuu kale ku yidhi sheekhu sifadu waxaa kaloo ay kaalmaysataa wasnulficli haddii ogaa wasnulficilku calamkana waa hoos tegi jiray wasnulficilku calamkana waa hoos tegi jiray sifadana waa hoos yimaadaa laakiin maxaa shardiga ku yidhi sheekhu bishardi an takuuna sifadu inay ahaato calaa wasni afcala wa an laa yakuuna mu'anaثuhu afcalka midkiisa la dhadigeeyana ataa ata waa inuusan ahayn shardi saddexaadun sheekhu uu ka tego wa an takuuna sifatu asliyatan saddexdaas shardi ayaa shardi miisaanka afcala waa inay ku socoto mu'anadku waa inuusan ta' lahayn wa an takuuna sifatu asliyatan sifaduna waa inay asliye tahay asliye markaan leenahay maxaan diidannahay waxaan diidannahay ereyga arbac oo mararka qaar sifo laga dhigo marartu waxaan soo maray birijaalin ama biniswatin haweeney haweenkaasoo arbacin ee afara arbacii maanta maxaan ka dhignay sifaan ka dhignay hadde sifadani ma sifo weligiis uu ahaan jiraya weligiis ma ahaan jiray maxaa weligiis muxuu ahaan jiray ereyga asmaa ulcadad uu ahaan jiray xisaab adigaa hadda sifo ka dhigay sifadani sifo xaadisa wa an laa yakuuna mu'anaثuhu midkiisa la dhadigeeyana ataa ata waa inuusan ahayn wadalika naxu axmara afcala mid gududan faina mu'anaثahu axmarka mu'anadkiisidii wuxuu ku iman xamraau abyad oo kale abyad afcal mid cad muanadku muxuu ku imaanaa baydaau faclaau inuu sidaa ugu yimaado hadduu ta leeyahana ta hadduu leeyahay see la yeeli wuxuu ku yihi sheekhu wa naxwu armala wa naxwu armala mid dhibaataysan oo kale munsarifun waa mid gedgedoomi kara lianna mu'anaثahu armalka midkiisii la dhadigeeyey armalatun gabar dhibaataysan ereyga armal wuxuu ku yimaadaa man laa zawja lahu wuxuu kaluu ku yimaadaa man huwa muxtaaju ilى الnafaqati wa naxwiha qofkii nafaqo iyo biil iyo u baahanna armal waa la yidhaha waxaa kaloo armal la yidhaha man laa zawja lahu qofkaan xaaska lahayn qof hadduusan xaas lahaynna armal waa la yidhaha wa naxwi armalo mid dhibaataysan oo kale munsarifun mid gedgedoomayo lianna mu'anahahu armalka midkiisa la dhadigaya armalatun shardigiyaa ka buri muanadkiyaa wuxuu yeeshay ta ka waran hadduusan hadduusan mu'anath oo dhan qabinna wax saasaa la arkay afcal oo mudakaro waxaa la arkay haweeney aan qabin mudakar bisuu leeyahy de kaas isaguna waa maalinsarif ka isaguna wuxuu noqonaa maalinsarif sharxuu masalada kugu sheegay fiiri sharx wuxuu ku yihi ima liأnnahu laa mu'anaثa lahu aslan midaan asal ahaan mu'anaث ba lahayn ka akmara nin akmara oo kale licadiimi اlkamrati ninka kamradiisu weyntaa la yidhaha wahiya kamradu ra'su dakari wey cawrada ragga meesha ragga laga gudo meesha hore qofka u weyn ninka raggaa cawradiisa meesha hore haddii u weyn yahay aa la yidhaha rajulu akmaru hadda haweeney ma yeelan karaa kaasoo kale masaladaasuu kuu sheegay bir sheekh masaladaas wuxuu ku leeyahay hadduusan ba haween lahaynna oo malinsarif لأnn mؤanaثu maxaa y midkiisa la digay armal armalatun wayajuuز waxaa banaan u ku yihi sheekhu sarfu غayri اlmunsarifi midkii gedgedoomayey غayrkii غayrkaa sarfintiisii way banaantah litanaasubi litanaasubi munaasabad darteed loo sarfiyo way banaantah wadalika qira'ati naaficin sheekha naafic la yidhaha akrintiisii uu akriyo oo kale salaasilan وaqawaariiran qawaariiran uu akriyo ina actadna lilkaafiriina salaasila wa aklaala wa saciiraa alla wuxuu yihi jala jalaaluhu ina actadnaa lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay salaasilan naafica akriya bitanwiin meesha quraada kale ay akriyeen salaasila maalinsarifka xaqiisii in la siiyo lannu salaasila muxuu yahay siiqatu muntaha aljumuuc waa mafaacila qira'atu naafic marka waxaa ku yimid salaasilan oo salaasilan sababta marka naaficu sidaa u akriyey maxay tahay sababta waxaa weeye litanaasub munaasabo awgeed leanna waxaa weeye suuraddan suurat linsaan aayadaheeda aakhirkeeda waxay ku dhammaaneen bitanwiin laba shaqal ayay ku dhammaaneen sheekhan la yidhaaho naafic waxaa la dhihi jiray naafic ibnu cabdiraxmaan ibnu abi nucaym almadani wa kaana imaama masjid rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam أكثر من خمسيiن سنة konton sano wax ka badan uu masaajidka nabigu salى الlaهu عalيه wasalam uu imaamka ahaan jiray konton sano wax ka badan naafic wa huwa min alquraaءi الsabcة wuxuu ku jiraa aئimada quraaء الsabca la yidhaaho ayuu ka mid yahay waa naafic ibn cabdالرaحmaan ibn abi nucaym almadaniي konton sano wax ka badan uu masjidka nabiga salى اllahu عalيه wasalam uu imaamka ahaan jiray wa kaana saaxiba alkaraama sheekh saaxibualkaraamana uu ahaan jiro markuu qur-aanka akrinayo naafic almadani afkiisa waxaa ka bixi jiray udug caraf oo jalsada iyo fadhiga dhan laga dareemayo ayaa ka bixi jiray sheekh marka waa la su-aalo waxaa la yidhi maxay tahay udugan oo dadka aad uga duwan tahay oo afkaaga ka baxaya markaasuu wuxuu yihi nabigaan hurdo ku arkay salى اllahu slm wbaaraka calayh markaasuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam fatafala fii fiy afkuu candhuuf iigu tufay nabigu salى اllahu alيه wasalam afkuu iigu tufay nabigu salى اllahu alيه wasalam marka wuxuu yihi sirtaas wey waxa afkaygu la carfayo oo markaan sheekeynayo iyo markaan qur-aanka aqrinayo afkaygu la udgayo waa sirtaa nabiga aan ka helay salى اllahu عalيه wasalam saasuu dhihay jiray walidaalika imaamu shaatibi kitaabkiisa shaadibiyada ah ayuu karaamaadkiisa ku tilmaamo faama alkariimu siri fi tiibi naaficu fadaka aladii اkhtaara almadinata manzila waak imaamu shaatibi dhahay faama alkariimu siri qofkii sirtiisu wanaagsanayd fi tiib ee uduga iyo caraftu ay ka baxaysay fadaka aladii اkhtaara almadinata manzila faama alkariimu siri fi tiibi naaficu fadaka aladii اkhtaara almadinata manzila madanigu ahaa wadalika qira'ati naaficin sheekha naafic la yihah akrintiisii oo kale ina actadna lilkaafiriina salaasila u akri salaasilan u akri وqawaariira uu akriyey وaqawaariiran qawaariiran ayuu akriyey ويudaafu عalayhim بأniyaة min fidaة وأkwaabi kaanat qawaariira qawaariira min fidaة labadaba marka isagu waa tanwiiniyo qawaariiran iyo qawaariiran labada eray buu u tanwiiniyey labada er maxaa loo tanwiiniyey waxaa loo tanwiininayo liricaayati almunaasaba ereygii ka horreeyeyaa laba shaqal lahaa saasaa ereygana laba shaqal loogu yeeray marka sheekhu wuxuu ku yidhi ereygu hadduu maalaayinsarif yahay munaasabad darteed waa loo sarfin karaa waa loo sarfin karaa maxaa loola jeedaa yani waa loo tanwiinin karaa munaasabad darteed waa loo tanwiinin karaa walidaruurati waliajli daruurati daruuro darteedna waa loo sarfin karaa daruuro darteedna waa loo sarfin karaa maxaa loola jeedaa ninka gabyaagu hadduu ka baqayo delqaaf delqaaf wax soomaalida u taqaanaa jirto delqaaf waxaa wey gabaygu hadduu kaa jebayo gabaygu inuu ka jabo hadduu ka baqayo maalayinsarifnimadii intuu iska baabi'iyo ayuu ereyga munsarif ka dhigi karaa ereygii munsarif maxaa ka mid ah gabaygii ibnulqays ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي وحول ابن القيس ويوم مالين دخلت أنقلي الخدر قلكي أنقلي خدر عنيزة قبل عنيزة اللي يديه جري قلكي دي أنقلي فقالت أي تري قبل لك الويلات ابن القيس وهلاقي الله كوسقنا عليه إنك أديك مرجلي مثل الويسين يا ميات قبل وحوسه قال خدر يعني waa hawdajka ratiga dushiisa laga dhiso ratigii buu usoo fuulay markaasuu anshaxumo iyo wax kula dhaqaaqay markaasi waxay tihi ma waxaad rabtaa inaan lugeeyo ratiga aan kaaga dego iga daayta waxaad samaynaysa ratigaana kaaga dego marka xaggee laga dariishanaa wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunayzatin fiiri cunaysata asalkiisa hore muxuu ahaa maalin sarf oo maxaa sarfiga u diiday alcalamiyatu wataniit bita ninkana muxuu ka dhigay cunayzatin maalin sarfnimadii ugu baabi'iyo munsarif uu ka dhigay liajli addaruura daro awgeeda u baabiyey wayowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin wuxuu kaluu sharxu ku yidhi waxaa kaloo dhici karta in erey maalayinsarif ahaa erey munsarif ahaan jiray in isagana laga dhigo maalayinsarif laga dhigo iyadana way dhici kartaa ow yastaqiim lakin yaxsulu bimancihi zixaaf yakhruju can salaamati ka qowlihi acid dikra nucmaani lana faina dikrahu huwa lmisku maa karartahu yatadawacu acid soo celi u yihi dikra nucmaanin ninka nucmaan la yidhaha sheeg sheegiisa nagu soo celi lana anaga noo soo celi ina dikrahu nucmaan sheeg sheegiisa huwa lmisku udug wayuu yihi ninkaa magaciisa hadii la sheego miski maa muddadii karartahu dikriga nucmaan aada ku soo celceliso yatadawacu miskigii waa sii faafi ninkan magaciisa haddaad nagu soo celiso waa sidii miskigu noo qabtaa magaciisiyo magaciisa nagu soo celceli yihi nucmaan fiir hadda xaggee laga dariishan acid dikra nucmaana uu ahaa asalkii hor maalinsarif uu haajir muxuu ka dhigay munsarif caadi ah liajli daruurati shicri ayuu ga dhigay wallah subxaana wa tacaala